ramadaan alkariim duhur wanaagsan dhegeysta kusoo dhow warka duhur raadiyaha dalsan qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka banaadir oo amaro culus kasoo saaray maqaayadaha iyo hoteelada ku yaala caasimada ee furan inta lagu guda jira bisha barakeysan ee ramadaan
howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose dalal ay ku jirta soomaaliya oo maantay laga sooman yahay iyo dalal kale oo diiday inay soomaan maantay
mashruuc lagu afurinayo in ka badan toban kun oo qoys oo laga daafuray xarunta dhexe hay-adda maarinta mas-uulooyinka qaranka shacabka degmada warshiiq iyo maamulkooda oo u kala codeeyey mashaariic horumarineed oo laga fulinayo degmadaasi
wararka ka baxsan soomaalidana waxaa ka mid ah geerida hogaamiyihii alqaacida ee jasiiradda carabta oo la shaaciyey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystay waa maalinimo isniina taarikhdan waxay ku beegan tahay koo iyo tobanka bisha maarso sanada labada kun iyo weliba afar iyo labaatanka bisha ramadaan ay mareyso kowda bisha barakeysan ee ramadaan kun afar boqol afartan iyo afar kusoo dhawaada warkii oo intaa ka dhammaystiran
aynu ku bilownay gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa amaro culus waxa uu kasoo saaray maqaayadaha iyo hoteelada ku yaala caasimada kuwaasi oo furan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan maqaayadaha furan inta lagu guda jiro bisha barakeysan kuwaasi uu sheegay inaan la arki karin maqaayad furan maalicaday iyo sidoo kale qaar kamid a hoteelada ou sheegay inay ka jiraan dhaqan xumo aada u baahsan gudoomiyaha ayaa fariin u diray dadka ganacsatada ah ee leh hoteelada iyo sidoo kale maqaayadaha kuna yaala caasimada soomaaliya ee muqdisho
ramadaan inaan ilaalino bishaan ramadaan inaan ilaalino maqaaxidaha inaan la furin hoteelada iyo meel kasta inaan la furinin xilliga maalintii oo soonka waxaan runtii aan ka sheegayaa meel habeen nawood aan gelaynay oo la yidhaahdo runtii boosh habeenkii qofka xaq ayuu u leeyahay inuu furto ou shaqaysta xaq ayuu u leeyahay laakiin maalintii maqaaxiya lama furi karo sigaar lama cabi karo jaad lama cuni karo waxaasoo idila walba xaaraanay ahaayeen haddana bishii ramadaanaha lagu jiraa wax kastaba waxaa mararka qaarkood dhacayso asgarigii loogu talagalay inuu dadka ka reebo oo asigu sigaar jiidaad arkaysaa marka hadda kahor booliiska runtii nin ayaa la arkay booliis ah asigoo sigaar jiidaya bilshuna ay soon tahay maaragtay dad uun handadaaya ama wax ka qaadaayo boliisku go-aanay ka qaateen isla markaba ciidankiyaa laga saaray xabsina waa la geeyey way ku mahadsan yihin waxaan rabnaa marka oon hortiina rabnaa inaan dadka uga digno bishaan ramadaan inay ka duunaato bilay kale oo aada loo ilaaliyo haddii ilaa yidhaahdo ciddii lagu qabto ama maqaaxida idoo furan loo tagana shatigaa laga qaadayaa ciidankii ilaalin lahaa oo anshaxaasi iyo asluubtaasi ilaalin ahayna galabta hortayduu taagan yahay gaadiidkao ku shaqay lahayn halkaasuu yaallaa qodob marka waa bisha ramadaan inaan wada ilaalinno oo aan soonno ilaahay aan barinno in dalkayna iyo dadkaynaba ilaahay noo dejiyo si maaragta ilaahay nooga dul qaado masaa'ibta nugu soo laalaabatay haddaan soomaalina laba waxaan rabaa inaan ka hadlo hoteelada furan kowda habeennimo iyo wixii ka dambeeyo ramadaan ha ahaatay yaysan ahaanin marka la gaaro laba iyo tobanka iyo barka ama lix saac iyo bar habeennimo kadib hoteel aroos lagu dhigi karaa ma jiryo gabdhahayna waxa fasaadeeye waxay u badan tahay aroosaan aadaya iyo aroosadan waaga loogu diiraayo aroos min maqribkii ilaa iyo lix saac hadduusan ku anficaynin inuusan kugu fillaynin iska dhaaf aroos maahane wax kalea ku hoos jireen marka waxaan leeyahay hoteelada aroosyada dhigaya lix saac kadib lagu dhigaayo hoteel kastoo shatigaan kaala laabanaynaa haddii lix saac kadib lagu arko adigoo maaragtay gu- me- hotelkaaga aroos iyo xaflada ay ka socdaan ayaanu sheegaynaa waxaan kaloon leenahay hoteelada oo maaragtay fisqiga iyo munkaraadka lagu sameeyo iyo kuwa lagu sameeyo muusikada iyo qashinka ee xataa maalowda aan arkaya qof cuuryaan oo dhex niikinaya dadka dhexdiisa marka uu alla u toobo keeni lahaa alla bari lahaa ayaan arkaynay idinkana waxaan leenahay hoteeladiina shaqada lagu hayo ma ka warhaysinaan leenaha sidaa darteed waxaan leeyahay taasna waxaan ku di- wadigaynaa hoteelada lix saac kadib aroosyada lagu dhigaayo mamnuuc waaye laga bilaabo maanta laga bilaabo ilaa iyo inta aan joogno annaga haddii ilaah yidhahdo maxaa yeelay habeenkii bisha ramadaan kuma eka bisha ramadaan iyo kayrkeedba iyo kadibba lix saac kadib aroos laguma dhigi karo haddii ilaah yidhaahdo lix saac markuu xiro ilaa iyo nuskaa saac dadku hadda diyaar garoobaana ha baxaano kowda markii la arkana waa in mee wax socdaa haddii la arko hotelkaa u eedaysan hotelka la dhex noqnoqonayo qaar waxaa arkaysaa inta waaga ugu baryo laamiga dhex jiijiifaad arkaysaa taasna ma aqbali karayno abka dahab
codkaasina waxaa ugu dambeeyey warbixintii maamulka gobolka banaadir oo amalo culus ka soo saaray maqaayadaha iyo weliba goobaha ee hoteelada ay ku yaala caasimadda oo iyagu intuu bisha barakeysan lagu guda jiro la joojiyo howlgal lagu dilay xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose indhooy ayaa si ambaqaadaya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo kaashanaya kuwa dowladda maraykanka ayaa howlgal qorshaysan oo lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya howlgalkan oo ciidamada dowladda iyo kuwa maraykanku ay fuliyeen ayaa lagu bartilmaameysaday sida dowladdu ay sheegtay goobay isku aruursanayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana lagu dilay saddex ka mid ah dagaalyahanadaasi war ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu yidhi howlgal qorshaysan oo iska kaashadeen ciidamada qaranka ee saaxiibada maraykanka ayaa lagu bartilmaameysaday koox ka tirsan khawariijta oo isku abaabulayay gobolka shabeellada hoose howlgalkan waxaa lagu dilay saddex ka tirsan maleeshiyada al-shabaab waxaana goobtaasi lagu burburiyey dhagartii ay maleegayeen ayaa lagu sheegay warka ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda soomaaliya qoraalkeeda sidoo kale laguma shaacin ee halka sida gaarka ah uu kaga dhacay howlgalkan marka laga soo tago inay sheegtay in howlgalkan uu ka dhacay gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya laguna dilay xubnahaasi ka tirsan al-shabaab sidoo kale dowladdu ma aanay cadeynin darajooyinka iyo xubnahaasi kooxda dhexdoodu ay ka hayeen inkastoo ay sheegtay in howlgalkan iska kaashadeen ciidamada militariga soomaaliya iyo saaxiibada taageero soomaaliya oo ay ugu horeeyaan ciidamada maraykanka ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo garab ka helaya saaxiibada caalamiga ayaa maalmihii ugu dambeeyey kordhiyey howlgallada ay ka sameynayaan deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ay dhacdan ama howlgalkan ugu dambeeyey uu kusoo aadayaa iyada oo qaar ka mid ah gobolada soomaaliya uu si xooliga kaga socdo howlgalka iyo gulufka militari ee ka dhan ah al-shabaab
dhinaca kalena shacabka waa shacabka degmada warshiiq iyo maamulkooda ayaa waxa ay u kala codeeyeen mashaariici horumarineed oo laga fulinaya degmadaasi iyo sidoo kale dadkii ugu badnay ayaana codadkooda dhiibtay waryaheena cabdisalaan juulla shaakir oo tegay warshiiq ayaa warkan inoo soo diray riyadaan ku riyoon jirna way noo rumooday maanta oo kale madaxaana furay
halkan iga dambaysa kama socoto doorasho madaxweyne mid xildhibaan ama mid guddoomiye balse shacabka degmada warshiiq guud ahaantood waxa ay u kala codaynayaan toban mashruuc kuwaas oo lagu horumarinayo arrimaha bulshada ee degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe dadka codaynaya waxaa isugu jiraan haween iyo rag dad da' ah shacabka degmada warshiiq maamulka ugu sarreeya degmadaas xildhibaanada golaha deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa u kala codaynayay mashaariic horumarineed oo laga fulinayo degmada warshiiq mashaariicdaas ayaana waxa ay gaarayaan toban mashruuc oo horumarineed oo degmadaasi ka fulinaysa dhaay u s idna ay fangaraynayso mashaariicda loo kala codaynaya ayaa kala ahaa qorshaha deegaameynta maareynta maaliyadda iyo isbeddelka cimilada koronto waddo isbitaal biyo garoon kubadda cagta kalluumaysi maalgelin ganacsi xarunta bulshada iyo beeraha iyo xoolaha shacabka ayaana safaf dhaadheer ugu jiray si qof walba u dhiibto baahida uu doonayo in wax laga qabto
waxaa iweysiinaynaa waxaan ku dhawaaqi doonaa saduuqii ugu dambeeyey oo ah xarunta bulshada matirinta codeedka xarunta bulshada insha allah
bulshada degmada warshiiq waxay isugu imaaday inay u codeeyaan maxamed raago culuw ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta isagoona sheegay shanta mashruuc ee loo codeeyey iyo sida ay u kala horeeyaan codadka guud ahaan la dhiibtay waxa ay gaarayaan afar kun siddeed boqol iyo lixdan cod oo u dhiganta sagaal boqol toddobaatan iyo laba qof inay cod ka dhiibteen qodobka ee, mashruuca koowaad ee bulshada u codeysay wuxuu ahaa master balan ama qorshaha deegaameynta iyo nidaamka maaliyadeed waxa aan waxa uu he- waxa uuna helay oo la siiyey sagaal boqol toddobaatan iyo laba cod mashruuca labaad waxa uu noqday korontada oo ay u codeysay ama helay siddeed boqol konton iyo saddex cod mashruuca saddexaad waxa ay noqdeen biyaha degmada oo ay u codeeyeen ama cood ahaan helay siddeed boqol toban iyo laba cod mashruuca afaraad waxa uu noqday ama ee, noqotay wadooyinka ama dhismaha wadooyinka dhismaha wadooyinka ayuu mashruuca afaraad noqday oo ay u codeeyeen ama cod ahaan helay lix boqol sagaashan iyo lix cod mashruuca shanaad waxa uu noqday isbitaal weyn oo ay degmada hesho oo cod ahaan helay lix boqol labaatan iyo toddoba cod ama lix boqol labaatan iyo toddoba qof ay u codeysay mashruuca lixaad waxa uu noqday garoon kubadda cagta ah oo ay u codeeyeen ama cod ahaan helay shan boqol toban iyo lix cod mashruuca toddobaad waxa uu noqday kalluumaysiga ama taageeridda kalluumaysiga waxaana u codeysay boqol lixdan iyo sagaal cod ama waxa uu helay boqol lixdan iyo sagaal cod mashruuca sideedaad waxa uu noqday maalgelin ganacsi ama taageeridda ganacsatada oo ay u codeeyeen oo ay u codeeyeen boqol iyo shan qof ama boqol iyo shan cod helay mashruuca sagaalaad waxa uu noqday beeraha iyo xoolaha ama taageeridda beeraha iyo xoolaha oo ay u codeeyeen lixdan iyo siddeed qof ama lixdan iyo siddeed cod ayay heleen mashruuca ugu dambeeya oo tobanaad waa xarunta bulshada ama community center waxa uuna helay afartan iyo kow cod ama afartan iyo kow qof ayaa u codeysay qaar ka mid a dadkii codkooda dhiibtay oo isugu jiray shacab iyo xildhibaano golaha deegaanka ayaa ka hadlay dareenkooda iyo waxa ay kaga dhigan tahay in codkooda ay dhiibtaan ninkeena iyo riyada aan haynay alxamdulilah oo maanta noo rumooday riyadaan ku riyoon jirna way noo rumooday dareenkeena aad iyo aad u faraxsan yahay waa wada faraxsannahay
juulo shaakir ayuu kaasi ahaa dhegeystay iminkana hay-adda soodma hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma ayaa waxay magaalada muqdisho ka daafuurtay mashruuc lagu afuranayo in ka badan toban kun oo qoys kuwa oo ku nool qeybo ka mid ah gobollada dalka iyo magaalada muqdisho waxaana hay-adda soodma ay sheegtay in ay markaasi mashruucan laga afurin doono ama ay ka faa-iideysan doonaan dadka barakacayaasha ah qoysaska danyar ee ku nool gudaha magaalada muqdisho caruurta agoonta ah ee iyaguna ku jira xarumaha ee markaasi agoonta ah iyo weliba qeybo ka mid ah gobolada dalka in la gaarsiin doono gudoomiye ku-xigeenka hay-adda sodmaha ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinaya mashruucan iyo weliba cidda garab ka siinaysa iyo sida markaasi loo fulin doono
waxaa hay-adda maalinta masiibooyinka ee soomaaliyeed maanta aan ku daahfuraynaa mashruuc ee, afurin oo maaragtay ee, ay hay-adda qadar khayriya ay ka qabanayso ee, dalka soomaaliyeed waxaa maanta sharaf noo ah inuu nala joogo safiirka dowladda qatar oo maaragtay isaguna nagu maamuusay inuu nagala qayb qaato oo nagu soo booqdo daafurka mashruucan run ahaantii mashruucan afurinta oon ognahay maanta oo ay bishii ramadaan kow tahay inuu ku soo beegmay xilli aad iyo aad munaasib u ah loona baahan yahay oo run ahaantii wax badan ka qaban doona inay afuriyaan dadka ee, u baahan iyo agoonta in loo gargaaro iyo maaragtay dadka dhibaataysan intaba run ahaantii aad iyo aad baan ugaga mahad celinaynaa waxaan ognahay dowladda qatar iyo guud ahaan taageerada mar walba ay la garab taagan tahay ummadda soomaaliyeed hadday tahay mashaariic horumarineed iyo hadday tahay mashaariic gargaar intaba run ahaantii mahad ballaaran ayaan u jeedinaynaa mar walbana waan xusuusnaanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo maanta oo ramadaankii ee, bishii ramadaan ay kow tahay sanadkii kun afar afartan iyo shanna run ahaantii munaasabad gaara ayay noo tahay inaan maanta ku daafurro mashruucan isaga ah mar walbana waxaan wada xiriirnaa oo wada shaqayn dhow la leenahay hay-adaha khayriga ee wadamada waddanka qatar iyo dowladda qatar intaba saaka halkan waxaan u joognaa annaga iyo hay-adda maareynta musiibooyinkaba in aan ku daafurno mashaariicda ramadaanka ee hay-adda qatar khayriya ee ka fulinaysa soomaaliya dabcan mashaariicda ramadaanka waa mashaariic loo yaqaano mawsimi ama sanadla ah oo inta badan xiliyadan oo kale laga fuliyo soomaaliya oo loogu talagalay in lagu kaalmeeyo lagu garab istaago dadka walaalaha ah ee la nool duruufaha nololeed ay ku adag tahay inay helaan afurka sanadkan waxaan qorsheynaynaa inaan gaarno ilaa iyo toban kun iyo laba boqol oo qoys inta aan ku guda jirno bisha ramadaan inta ugu badan qoysaskaas waa qoysaska agoonleyda ah oo uu xafiiska kaalmeeyo oo uu si u dacmiyo sidoo kale waxaan gaari doonaa xarumaha lagu xanaaneeyo ilmaha agoonta ah ay ku xaraysan yihiin annagoo gaarsiin doona iftaarka sidoo kale mashaariicda mawsimiga sanadkan waxaa ka mid ah mashruucii lagu garab istaagaya caruurta agoonta in ay ciidaan ay la siiyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen
abka dahabalaas
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka ka baxsan soomaalida dunida islaamka ayaa maantay laga sooman yahay iyadoo wadamada qaarna aysan soomin waxaa maantay ay ku beegan tahay maalinka koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan waxaana sooman inta badan wadamada muslimiinta ah iyadoo oo maantay ay isku raaceen inay tahay maalin soon ah balse qaar ka mid ah wadamada ayaa ilaayaa haatan amase aan soomin iyadoo ay jiraan dalal badan oo aan maantay aysan soon u ahayn waxaana sidoo kale dalalkaasi ka mid ah dalalka australia buniya indonesia maleesiya singapore iyo wadamo badan oo cumaan ay ku jirto ayaa dhammaantood ah kuwa maantay aan laga soomanayn sidoo kale dalalka waa dalal ay ku jiraan suudaan soomaaliya jabuuti kenya turkiga iyo wadamo kale oo muslin ah ayaa maanta iyo isniin ah waxay u tahay maalin soona sidoo kale qeybo ka mid ah soomaaliya ayaan laga soomanayn maantay
guud ahaan warkii caalamku aad kala socoteen daaw dhegeystay warka duhur ee waanaga intaa intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel